ku dhowaa soddon xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa shir in muddaha socday kadib waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen waxyaabaha ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxay sheegeen xildhibaanadan in dowladda federaalk ay ku socoto waddo qardajeex ah taasoo ay ula jeedaan inaysan wax u wadin sidii ay wax u rabeen xildhibaanada waxaa aad uga dhex muuqda kuwa horey mucaarad ku ah dowladda federaalk oo warbaahinta ku dhaliili jiray waxay si gaar ah dhaliil ugu jeediyaan hogaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyagoo ku tilmaamay inay wax u hogaaminayaan qaab qaldan oo qardajeexa sidaay warka u dhigeen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ayaa sidoo kale ku sifeeyeen kuwa qalad ku socda oo baalmarsan dastuurkay ku dhaqanto dowladda federaalka war-saxaafadeed muqdisho labaiyo tobanka setembar laba kun labaatan iyo afar shir in muddo ah u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo hanaanka hogaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan toosinta dowladiska soomaaliya iyo sidii wadada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa laisla gartay in la dhiso gole u istaaga xal u helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda dowladda federaalk ayaa dhexdeeda waxaa ka taagan xaalad cakiran oo aan cago badan ku taagnayn taasoo marba marka xigta kasii darayso isqabqabsiga ayaa in badan ka taagan dowladda federaalka gudaheeda iyo maamul goboleedyada ma ahan wax hadda ku cusub saaxadda siyaasadda ee reer galbeedka ay gadaal ka riixayaan xasan sheekh maxamuud toddobaadyadii tagay waxa uu la kulmayey eedeymo ay u jeedinayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa horey xilalka laga xayuubiyey kuwaasoo ay u jeedinayaan dhaliilo aad u badan oo kulug leeyahay sida ay sheegayaan madaxweynaha dowladda federaalka